الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا kollay baabka iyo dee koraankunbaa xalay noo go-ay tarjamada waan soo laqbaynay sanadkana intiisa hore bal si uu inoogu yar socdo kollay tarjamadii kuma laamaye laqbada un xadiidka ayaan markaa dib ugu noqon waa dee maynaan dhammaynba bilow baan kaga sugnay musanifku wuxuu uhi raximah اllahu tacaala xadaثana qutaybat bnu saciidin aلthaqafiyu qaala xadaثana yacqubu yعن بن عبد الرحمن القاaلي عن أبي xازm عن سهل بن سعد halkaasan kley meelhaasaan marayna soomah xadaثna qتayبة qال xadaثna عبدالعزيز بن أbي xازm عن أbيه عن سهل بن سعد الساaعدي qال أنه qاaل bl سهل بن سعد ba wuxuu yihi jaءت امرأة haweeney baa timi ilىa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay bay u timi faqaalat waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow ji'tu waan imi habu xaal aan hibaynayo oon siinayaba laka adiga nafsii naftayda oo waxaan u imi inaan naftayda kuu hibeeyo ama aan ku siiyo taas bay tidhi bal markaa taas dee waxaanan xalayba sheegnay inay khasaa'istii rasuulka ilaahay ay tahay oo haddii ay dhacdo haweenaysan oo kale nafteedii inay u hibayso rasuulka ilaahay walow dee aanay dumarkii waahibaadka aanu saa kuba guursan inuu saa ku guursado iyadoo wax meeru ka bixinaya aanay jirin isagay u gaarka ahayd ama dadka mu'miniinta ah dee waa ka meher la-aan hibe iyo waxyaalahaasi ma noqonayaan iyo meher la-aan inay dee haweenay uun iskaga guursadaan ji'tu ahabu laka nafsi fanadara ilayha rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam xaggeedii baa rasuulka ilaahay dayey fasacada nadara fiiha macnaa wuxuu sare u qaadou kor yeelay eegiddii uu eegayo wasawabahu waanu foorariyo macnaa kor iyo hoos bay sarena waa u eegay hoosna waa u eegay uma dada'a ra'sahu dada'a rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ra'sa intaa dabadeed nadarkaa dabadeed rasuulka ilaahay madaxiisii buu foorariyey uu aamusay isagoo foorarsanaya bartaaboon anaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal horta nadarkan ruuxii dee hadduu khadbadii iyo bal horteediyo haddee qalbigiisa haweeneedan aada guursatay ay kuba soo dhacdo nadarkiiyo wixii ku tacalluqsanaa oo casharka ama xal habeenkii waata aynu soo aragnay ama casharkii kan ka horreeyeyba oo dee taa jawaaskeed iyo bal istixbaabkeed rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh foorarsigiisana ee isagii wax raqba ah oo ah inuu sidaa kuba guursado taasi may jirin bal riwaayaadka xadiidka iyadoo xalaysaan soo sheegnay abu xaasim a'imo badan iyo culimo badan oo iyo rag waaweyn ay ka wariyeen xadiidkuna isaga isugu yimaado duruqdaasna dee ay kala dhaadheer yihiin oo bal matalan iyagu alfaado kala duwanna ay kulansadeen xaafid ibnu xajara raximah llahu tacaala xadiidka markuu sharxayo wixii duruqdaa ziyaadaad iyo fawaa'id ay lahaayeen ama saxiixayn ha ku sugnaato ama meelo kale ha kuba sugnaato bal xadiidka sahal mooye axaadiisii kale iyadna baabka kuba timi ee asxaab kale ay warinayeen fawaa'ideedu isu wada geeyaayo wixii ziyaada ay leeyihiin sharaxiisa ayuu kuba sheegaaye riwaayaadka qaarkood baa waxaa yimi markii dambe inuu yidhi laa xaajata lii macnaa waxdan oonu leeyahay zawaajii maka ama zawaajkii ma jirto taasna waxa ay tahay markii hore waa aamusay rasuulka ilaahayna kolley waa xishood badnaa xadiidkii saxiixa waa tii kaana ashadda xayaa-an min al waxa weeye rasuulka ilaahay dee waa minalde waxa weeyaan cadraa'i fii khidriha waa kasii xishood badnaaba si aanay iyadna qalbijab ugu noqon u aamusay bal arrintaasna ay fahamto laakiin haddana sida bukhaari ba xadiidka ku sugan mar labaad bay hadashay mar saddexaad bay hadashay oo kolba intay aamusto ayaa rasuulka ilaahay markuu jawaabayo ayay hadalkii dib ugu noqonaysay intay istaagto markay dhacday taasi ay saddex goor ku celcelisay ayuu rasuulka ilaahay sheegay oo tanna waa markaa hore bal aamuskaas ee uu yidhi inaan u xaajaa oo markaa iyo dee raqbo uu leeyahay aanay jirin falamaa ra'at ilmar'atu haweenaydii markay aragtay annahu lam yaqdi fiiha shay-an annahu isagu lam yaqdi inaanu gudin oonu goyn fiiha iyada sha'nigeedii shay-an waxba rasuulka ilaahi waa ka aamusay waana markii hore riwaayo waa ta aan sheegayna markii dambe inuu yidhi iyaduna bukhaari bay noogu sugantay inay saddex goor hadalka ay kolba ay ku celinayso dee mar saddexaad mar labaad iyo mar saddexaad ba hadashay markay taa aragtay jalasad waayo markan ay hadashaba way dee ay hadlayso way istaagayse way fadhiisatay faqaama rajulu nin ayaa kacay min asxaabihi asxaabtiisa ka mida faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow in lam yakun laka haddii aanu adiga kuu sugnaanin biha bi haadihi almar'ati xaajatun xaajo oo wax xaaja oo xaggaa guurkeeda aad kaba leedahay haddaanay jirin fasawijniiha aniga ii guuri rasuulkii ilaahay buu san ku yidhi adigu haddii aanad u xaajood u leedahay jirin waana kan rasuulka ilaahay caddeeye markii dambe inaanay xaajadaasi jirin ii guuri buu ku yidhi fa qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaatullaahi wasalaamu calayh fahal cindaka min shayin agtaada ma ku sugan yahay wax oo macnaa waxaad siiso haweynadan ood meher ahaan u siiso ood haysataa ma jira ninkana dee kolley faqrigiisu waa muuqdaayo bal dee maradaa u guntaniyo mooye wax kale xataa wuxuu dusha ka huwanaamay jirin markaa wax agtaada ku sugan oo aada helaysood iyadii siisood meheraan u siisaa ma jira fa qaala ninkii wuxuu ihi laa may wallaahi baan ku dhaartee yaa rasuula allahi ay laa ajidu weeye shay-an ama dee wax agtayda ku sugan oon siiyaa ma jirto waxaa ma hayo rasuulkii ilaahayow kollay dhaarintanna cidi kamay dhaarin oo dee imaka may dhaarsanahaynba meelaha horena waan soo aragnay iyadoon istixlaaf jirin marka dee wax laba adkaynayo runna la sheegayo haddii la dhaarto ee kollay dembi kuma sugna oo waatan laa wallahi yaa rasuul allahi faqaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh idhab tagi ilaa ahlika bal gurigaagii iyo ehelkaagii iyo reerkaagii dib ugu noqo waa dee ahla beytihune fandur eeg hal tajidu shay-an inaad helayso wax oo bacnaa waaba intaasoo haba yaraado wuxu wax yar haba noqdee wuxuun dee aada siisaha weynadeen waayo si kale oo dee meher la-aani arrinkii ma jirayso ee bal waaba intaasood waxashay dib ugu noqo gurigaagii ehelkaagii oo bal eeg inaad hal tajidu shayan fa dahaba ninkii wuu tegey uma rajaca uu soo laabmay ninkii intuu tegay buu soo noqdayoo fa qaala laa wallaahi maa wajadtu shayan macnaa laa wallaahi macnaa rasuulkii ilaahay waa dhaaranaya wuxuu hi maya oo wax maan helin maa wajadtu shayan kollay laaduba waxaan ay gelaysaa waa nafyigan ay anfiyayso inuu wax helay markaa jumladan dambe maa wajadtu shay-anna nafyigan hore laadan ay dee inooguba sugan unbay sii adkaynaysaa ama ay ta'kiid u tahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi undur eeg bal u fiirs noqtag noqo oo bal eeg undur shay-an wey walow khaataman min xadiidin walow kaana almanduuru ilayh weeye shayga aada arkayso ama aada helayso haba noqdo khaataman kaatun min xadiidin bir ah wax kale haddaad weydo oo kaatun bir ah oon dee qiimo weyn oo sidaasa lahayn xataa taasba haba noqotee bal orod eeg oo soo eeg dayday bal inaad wuxuun hesho in kolley halkan waxa ii taalla oo matigan muslimen hayo iyo sharaxa nawowi walow khaatamun min xadiidin imaam nawowina raximahu llahu tacaala wuxuu sheegayaa nusqooyinkii malaa mutawafirka ahaa san baa ku sugan buu leeyahay in khaatamun la rafciyo ay marfuuc noqoto barhkoodna waxaa ku sugan buu leeyahy oo nusqooyinka qaarkood dhacay kitaabka khaataman waxaanuu yidhi tan baana ah tawaadixa ujeeddadu waa maxay khaataman imaka waxaa jirta in kaana iyo ismigeedoo wada socda dee ay bannaantay in la gooyo khabarkiina la reebo weliba markay low iyo in ay ka dambayso waa wax badan oo wayaxdifuunaha wayumquuna alkhabar wa bacda in walow kasiiran dashaar ibnu malik ba alfiyadiisiio macnaha way gooyaan kaana waxaanay reebaan khabarka weliba in iyo lowna dabadeed way badan tahay markaasan buu u leeyahay waa waadixo dee taasaaba arrinku aya wixii macruuf luqadii kuba ahaa oo aan markaan nidhaahno san ku laqbeeyey hadday kol hadday nuskhooyin kaleba jiraan walow khaataman kolley bukhaarina taasunbaa kuba sugnayd horta intan arkay bukhaarina walow khaataman walow kaana daalika shay weeye ama waxaan manduurkeed eegaysa dee bal soo daydayaysaa haba noqdo khaataman kaatun min xadiidin laakiin sheekhu wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala tani ha laga waadixsanaadee walow khaataman min xadiid marka la yidhaahna iyadna waa saxiixun xaggii luqada oo macnaa halkaan kaano tan kale aanu qadaraynay ayuunbaan ficil keliya qadaranaynaa aan kaano ahaynoo aan idhaahno suu imaka dhigtay walow xadara khaatamun min xadiid ama haddii la helo walow wujada khaatamun min xadiid waxaa la helayaa ama dee mutayasirkii katunba haba noqdo bal waxa weeya nuskhooyinka qaarkood tani way dhacday marka weli cibaaradna malaa way socon doontaa t lowdan imika halkan ku suganna maha lowdii shardiyada ahayd ee dee kolley macaanideeda ay u timaadana imtinaaciya ay kamid ahayd xarfu imtinaacba waxa weeye imtinaac waxaa tahay in lowdani maanta waxay faa'iideynaysaa qallay faa'iideynaysaa macaanideedaanay taa kaba mid tahay sa kutub ulusuulba markay xuruuftan iyo macaanideeda ay kaba hadlayaan taas oo kale inay qilo u timaado xafin xajarna halkan fatxubaari waa sheegaa oo ujeeddadu low ayaa macaanideeda dee waa tan shardiya noqota kolkol litamani baabay noqotaa iyadoon jawaab yeelan shardiyadu jawaab bay yeelataa waktina waxa ay u timaadaaba yarayn wixii litaqliil yarayn la yaraynayo oo ruddu saa'ila walow bidilfin muxraq xadiis nasaa-i wariyey oo kale wixii wax idin weydiisanayey macnaa faramadni hadirina wuxuun ku celiyaa xataa raaf gubtay haba noqoto ama dee waxaan wax weyn ahayd oona kuwa intifaacayno wax yar oo aan saas ahayn xataa kaaba haba ahaadee taas marka tanna waa le tii taqliilka ahayd oo macnaa haba ahaada weeye waxaad helaysaa waxaad adeegaysaa xataa haba noqdo waa ujeeddadu waa litaqliil khaatum wax weyn bayaanu noqon kaatum bira haba noqdee bal wuxuun doondoon ninkii fadahaba waa mar labaad buu haddana tegey oo waa kan uma rajaca uu soo noqdo faqaala wuxuu uhi la wallahi ya rasuula allahi walaa khaatamun min xadiidin ay macnaa maan helin weeye wax xataa haba ahaado waxaasi walaa khaataman ama dee waxa weeyaan kaatun haba noqdo xadiidehen walaakin hada izaari waxaan kani laakiin dee kol haddaan wax kala soo waayo wax yarba uu gurigiisii kaba soo waayey ayaa wuxuu leeyahy walaakin haadaa kani izaari waa maradan aan guntanahay guntigaygii weeye hoos guntigaygii qaala sahlun sahl baa wuxuu idhi maa lahu ridaun mad waa naafiyo uma sugnaanina markaa ninkaa oo muu lahayn wuxuu dusha ka huwado waa go uu guntanaa ama maro uu guntanaa uun mooye wax kaleba ma wadanoo wuxuu dusha ka huwan yahay oo hadhow laba maro noqdo oo ay suurtagal noqoto iyadii in mid la siiyo meher ahaan loo siiya mabay jirin falaha nisfu eg qaala sahlun maa lahu ridaaun jumlo muctarida a weeye macnaa hadalkii uu lahaa ninkan dee doonayey rasuulku inuu haweeneydan u guuriyo ayaa waxa soo kala dhex galay hadal uu leeyahay sahal ee hadalkiisu si isugu xidhan yahay waxa weeyaan ninka walaakin haadaa izaari falahaa nisfuhu wax kale ma hayee waa kan izaarkaygiioo ka baan qayb u jeexaya oo dee waxa weeyaan niskiibaa iyada u sugnaado intan kala jeexo ayaa iyadna nis qaadan isla nis marka horeba kani waa maro yaroo kooban oo uguntanaa un haddii lasii kala jeexanayo isagii midkoodna ma anfacayse taas marka sahl baa deeta muxuu yihi qaala sahlun maa lahu ridawn ninka umuu sugnayn maadna waa naafiyo umay sugnayn wax uu dusha ka huwan yahay ama maro kalu huwan yahay go uu huwan yahay may jirin waa maradaa uu guntan yahay un kolley culimada qaarkood ba iyagoo kaba dhigay hadalkii nimaka sahlun sahl hadalkiisii oo qaala sahlun maa lahu ridawn falaha nisfu sahl bay hadalkiisii ka wada dhigeen isagiina haadaa izaari bay ku daayeenoo markaasa habkii ay u sharxeen xadiidka ayaa macnihii khalal yimi kolleyna waa sida qurdubi oo kale talkhiiskiisa iyo qolooyin ka dambeeyo isaga tiisa isaga kuba raacayo siday hadalkooda ka dhacaye bal dee riwaayaadka raggan kala duwan ee xadiidka wariye barhkood ictiraadkani ma jirin ee hadalka ninkaasi u wada socday sahalna hadalkiisa marka dambe unbaabu yimi bal waxaan leenahay intani hadalkii siduu isugu xidhan yahay walaakin hada izaari falaha nisfu faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu idhi maa tasnacu maxaad ku samaynaysaa bizaalika maradaadan aada guntan tahay ee aada iminka guntan tahay waxaad ku samaynaysaa muxuu yahay xagga aada leedahayba dee nisbay yeelan waayo in labistaw adigu haddaad huwatood xidhnaatood guntanaato lam yakun calayha korkeeda ma ahaanayo shay-un minhu shay sawbkan ama izaarkan kaba midi wax iyadu markaa ay kaga intifaacaysaa ma jirto oo markaa waxay heshay ma jirto wey wain labisatu iyada haddii aada siiso oy xidhatana oy huwatana lam yakun calayka adiga korkaaga ma ahaanayo shay-un minhu dee wax kalena ma haysato cawradaadii baa markaas hadhow dee asurkeedu inay waajib weeyaane muuqanaysa oo hadday iyadu qaadatana adiga korkaaga wax isaga ka mid oo ahaanaya ma jirto wuxuuna idinma qaybsamayo ma kala go-ayo maro weyno dee marka la kala jeexo mid kastaba gaar ahaantiisa ugu filaanaysa ma aha saa daraaddeed tani dee ma noqonayso wax idin qaybsama oo la yidhaaho iyadii qayb ha qaadato fa jalasa rajulu ninkii ayaa fadhiistay xataa idaa daala majlisuhu markii uu dheeraaday fadhigiisi muddo uu fadhiyey dee arrintii la ysla aamusay ayuu qaama ninkii kacay isagoo iska tegaya fa ra'aahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa arkay muwalliyan xaariya isagoo dhabarka jeediyey oo sii socda fa amara bihi uu amray isagii macnaha waa in loo yeedho oo isagii la soo celiyo oo fa duciya waa loo yeedhay rasuulka ilaahay baa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku yeedhayaa la yidhi falamaa jaa ninkii markuu yimi ayuu qaala yidhi rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh maada macaka maxaa adiga macaaga ah min alqur'aani qur'aan macnaa qur'aanka waxaad ka taqaano ee adigu aad ka haysaa muxuu yahay kolley lafdi maalikiyo hal macaka shay-un min alqur'aan markaasuu yihi haa markaasaa su-aashan damba timi markii hore waa weydiiyey bal wax qur'aanka ka mida oo uu garanayo uu hayaa inuu jiro markii uu yidhi uu isagii dee jawaabtiisa ay ijaab ama nacam noqotay ayuu su-aasha weydiiyey maxaa macaaga ah suuradahaad ka taqaanaa maxay yihiin qaala wuxuu yihi ninkii macii suuratu kada wa suuratu kada cadadaha suuraduu tiriyey kale riwaayadka qaarkood sida suurat lbaqara amata ku xigta ay kaba mid ahayd weeye suuraduu tiriyo wuxuu yihi suuradaas iyo suuradaas baa macayga uu tiriye suurada uu magacaabay faqaala rasuulki ilaahi baa wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh taqra'uhuna taqra'uhuna ma aqriyaysaa suuradaha can dahri qalbiga korkaaga ma ka aqriyaysa oo dee inay barid uu iyada bari ugu guurinaya waxaa dhici karta ninku kitaabo nin yaqaanaba sii dee inta badan wakhtiyadaa weliba wax wax qoraa waabay kuba yaraayeen oo dad la tiriyo ayaabay ahaayeen inta waxa weeyaan wax qoraysee qiraa'e markaa taqaanay marka haddii aanu kitaabadaaba aqoon musxaf mutawafiri aanay jirin iyo wax qoraali si uu baraa way adkaanaysaa haddaba ma aqriyaysaayo ma haysaa can dahri qalbiga korka ma ka haysaa qaala nacam haa buu yihi ninkii qaala wuxuu uhi rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh idhab tag faqad mulligtahaa waa lagu milki siiyey waa haweenaydii oo waa laguu guuriye weye bimaa macaka waxaan macaaga ee min alqur'aani qur'aanka aada hayso bar weeye inta aada hayso bar taas baa iyadii manfaco weeye waa waxtar waxyada ay kuba intifaacayso ma aha un sadaaqo in xoolo la bixiyo uune wax iyadii wax markaa ay ku intifaacayso kale oo manfaca haddii meher ahaan loo siiyo taas iyadiina way noqonaysaa ee intaa macaaga ah bar iyadii taas baana lagugu milkisiiyey baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh hada xadiidu bni abi xaazimin in abi xaazim xadiidkiisii weeye wuxuu ujeedaana sheekhu sanadkiisii haddaan dib aynu u yar milicsano laba sheekh ayaa meesha jiray oo abu xaazim xadiidka ka warinaya xadiidkuna waa xadiid abu xaazim mid wuxuu aha yacquub ibnu cabdiraxmaan alqaari midna cabdilcasiis ibnu abi xaazim labadooduba abu xaazim bay isugu imanayeen xadiidkuna waxaan ihi duruqdiisu waa abu xaazim ayaa dee kuwa aanu inoo soo dhigan ee kutubta kale kuma suganna halkaasunbay isugu yimaadaan kuwa inoo dambeeyo waxoogaayina oo dhowrina iyadna abuxaazim baa la ysugu imanaya marka labadoodii waa israaciyeen mati keliya marka wuxuu leeyahay matigan horta iyo lafdigan waa lafdigii cabdilcasiis ibnu abi xaazim can abi xaasim can sahlin lafdigiisii weeye wa xadiidu yacquuba amaa yacquub ibnu cabdiraxmaan xadiidkii oo isna abu xaasim ka wariyey yuqaaribuhu fi lafdi meelo qaarkood buu dee ka yar dhima adigu ay ku yar kala duwan yihin xagga lafdiga waa ku dhowya bal riwaayada yacquub ibn abi xaazim bukhaari saxiixiisa mee yacquub ibnu cabdiraxmaan baad ujeeda can abi xaazim bukhaari saxiixiisaay ku sugantay lafdigu lafdigan uu sheekhu leeyahay aanu soo dhigan kan ku dhow intanna kollay maqsuudkana way wada wadaagsadeene saxiixa bukhaari ayay ku sugan yihiin lafdiga ama siyaaqa yacquub kii cabdicabdisiisna waa tan aan hayno bal qolooyin kaleo xadiidka la wariyeyna waa kuwan وxadثnah khلف بن هiشhاm qال xadثna أحmed بن زayd xا وxadثnii زhير بن xرب qال xadثna سفyاn بن عyynةa xا وxadثna إسحاq بن إبراhيm عن الdاrwrdiي xا وxadثna أbu bكر بن أbي شhybةa qال xadثna xuسaين بن عaliي عن زائdةa kulhm عan أbي xاaزiم raggaa dhammaantood abu xاaزim bay ka wariyeen oo raggu sheegaya ili waa xmad بن زayd ka labaadna waa سفyاn بن عuyeynة ka saddexaadna waa cabdulcasiis ibni moxamed idaarawardi ka afraadna waa zaa'ida markaa saddexa dariiqii hore abuxaasim iyo muslim laba laba u dhexeeya oo dee waxa weeyaan sheekhiisan waa khalaf iyo zuhayr iyo abubakar iyo sheekhiisa un dariiqan saddexaad ee mee abubakar imaka leeya ibnu abi shayba isaga saddex buu markaa abuxaasim ayaa u dhexeeya oo uu ka yar naasirsan yahay duruqdii hore xusein bn caliyin aljucfi iyo zaaidat bnu qudaama kulluhum can abi xaasim marka kulluhumna waa zaa'ide iyo daarawardi iyo xamaad iyo sufyaan ibnu cuyeyne afartoodaasba can abi xaasimin can sahli bni sacdin bi hada alxadiidi xadiidkan haddaba yaziidu bacduhum calaa bacdin oo dee walow xadiidka asalkiisa ay wadaagsadeen waxyaalaha isla dheeraayeen oo barhkood uu la dheer yahay kuwa kale ama yaziidu uu ziyaadinayo bacduhum calaa bacdin mar kale riwaayadiisa ayaa jiray غayr ana fi xadiidi zaaida lakiin xadiidka zaaida bal nuqduu tilmaamaya ama lafdo xadiidka zaaida waxaa ku sugnaa qaala indaliq faqad zawajtukaha orod iska soco waan kuu guuriyey haweenaydan waan kuu guuriyey halkii mulligtahaadii facalimha min alqur'aani qur'aankaa adiga macaaga ah bar lafdigaa hore faqad mulligta bimaa macaka min alqur'aan oo barin iyo halkaasi laakiin waxaa adiga macaageed hayso barkaasaan kugu guuriya taas bui rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidku siaan shee sheegaya waa xadiid kollay duruq leh kala yar badan fawaa'id kala duwanna culimmadu ay kaba qaataan kollay midhan un baan kaba tilmaamaynaa laftigiisna waa inoo soo dhammaaday ee horta xaggan hibada oo kale waa taa xalayna waan sheegnay caawana waan kuba celinay oo rasuulkii ilaahay bay dee inuu waxa weeyaan ruuxiisa siiyey sidaa uu kuba guursado meher lahayd mid markaa la bixiyo mid dib loo bixiyaba isagay khaalis u ahayd waimra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linabiyi in araada nabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni lmu'miniin ee ama ta kale ilaahay subxaana wa tacaala dadka kale oo dhan waxbaa ilaahay inoo jideeyey arrinkuna waa meher in haweenaydu ay hesho dee ama manfacaba haba noqoto sa imaka xadiidka inooguba sugan in wax dee la yidhaha ma meherbe maba jirayo saa lagu heshiyaano ma soconayo oo taasi iyada wax bannaan ma noqonaysa ma meeshii ay wax ku hagaagayaan bal taasi iyada waa mid arrinta kale iyada inooguba sugan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh haweenaydan waa guuriyey dee kollay wilaayo caamaaba jirta oo wilaayada khaaskaa dee waa ruuxii weligeedii tooska ahaa ee laakiin wilaayo caam ah ayuu rasuulkii ilaahay dee tiisu ay haydbo dee kolkol dadka kale madaxdii haweenaydii weli khaasa aan lahayna way ku guuriyaanba taasoo fasuldaanu weliyu man laa weliya laha oo bal waa tan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh guuriye laakiin iyadii hadalkeedii iyo taasi may jirin walow iyada ay dee isuusin markaa isu hibeyntaasi ay jirteen daruqda inoo taallo weeye laakiin xadiidka riwaayadkiisa qaarkood ayaa wuxuu yidhi anigu xaajo malihiye laakiin haddaad doonto aniga nafta waad arrintaadaad ii dhiiban oo ujeeddadu arrintaadii ayaad siaan ciddii aan u arko in dee meesha aan kuugu guuriyo aad ii dhiiban doontaa iyaduna way ku raalli noqoto bal taas baa jirta xadiidka riwaayadkiisa qaarkoodna inooguma timi oo arrinku muu ahaynun iyadoon ruux kale oonay ka raalli ahaynun rasuulka ilaah ee waa wilaayada caamka tafwiidkaasna waa jirayoo bal iyadu waa tan arrinta kale xadiidka iyada inoogu sugan meherku walow dee guurkii meherkii ama waxa weeyaan meher la-aan aanu jirin walow laga aamusi karo laakiin haddana waa sugnaadayona maa caqdiga ha ku sugnaadee ama dukuulka ha kuba sugnaadee laakiin xadiidka ta inoogu sugan wax yar iyo wax weynba meherkii wixii lagu kala raali noqdo laysla ogol yahay haba yaraadee waa noqonayaa taasuu noqonayaa bal matala xadiidkanna waaba tanoo undur walow khaataman min xadiid xataa wuxuu wax yar oo aada usii liitaba haba noqotee wuxun bal soo eg la siiyo oo bal markaa waa wixii lagu heshiiyo ee laysla ogolaado haba yaraadee iyada meheruu noqonayaa waana aynu soo aragnay malaa waxyaalo hore waxyaalana way noo dambeeyaan oo sadaaqiido kale xadiid cabdiraxmaan ibni cawf iyo rasuulka ilaahay aswaajtiisa meherkoodi iyo waxyaalana way noo dambeeyaan haddii dee la badiyana iyadana dee taasi waa waxay ay iskala raali noqdaan looma diidayo wixii an dee aan muqaalaad iyo ama taas iyo isugu faan iyo aan ahayn ee layskala kaa raali noqdo haba badnaadee iyada taas iyada waxa weeye wixii looma diidaya xalay ama ti aynu kuba soo aragnay nin isagu uqiyad wax kuba guur markaa afar uqiya mi ahayd waxaan badnaynba laba boqol oo dirham aan gaadhayn rasuulka ilaahayna uu kuba inkirayna taa waxaan idhi dee ninkaa marka la eego xaaladiisa wuxuu haystay muu jirin waxaan ma karahayn oo marka isaga loo eego xaaladiisii bay ayrtani dee ay ahayd wax isagii kuba culus ay ahayde rasuulka ilaahay baa meeradiisiinta way kaba badnaayeenoo baladu waa wixii lagu heshiiyo wuxuu hadduu yar yahayna marka in xadoo la xadaynayaana ma jirto walow bacd alculamaa barkood cashrada daraahim iyo rubcu dinaar iyo waxyaala ay idhaaheen laakiin marka la eego axaadiis iyo dee nusuustu siay keenayso waxba qowlkoodu marjuux buu noqonayaa wax la xadaynaya ma jirte waa wixii lagu heshiiyo axaadiista soo yar aroortay oo waxyaalo yare ay kuba sugnaayeen way jireen laakiin kuwaasna wax ka sugan baaban jirin bal taasna waa iyada xagga meherka iyo ta kuba tacalluqsan oo arrinta inooguba tacalluqsan arrinta weyne halkan inooguba suganna haddii meherkii manfaco noqdo sida qur-aan ruuxii la barayo ama wax kaloo dee manfacadina waa la mid unoo kaloo iyada ay helayso oo iyadii kuba intifaacayso wuu noqonayaa meherkii waa noqonayaa imaka halkan waa qur-aankii hadda axaadiidata inooguma timi waa barid la baraye maha dee in la yidhaha dee kitaab qur-aana lagu meeriyo hadhow dee iyadii masjidba hala geeyiyo taasi imaka maaha arrintu taasi ee waxa weeye waa barid qur-aankii haba yaraadee la barayo taasoo tani waa waxay la tahay inmaha de waxii ay kuba yimaadeen tani maha waa wixii iyadu ay helaysay ku intifaacaysay oo de waa kitaabka qur-aankii laba bariyo suurado koobanba haba noqotee bar taasna banaanideedu kolleyna waata culimada bacda intooda badan ay dhigaan barhkooda oo yidhaa manfaca ma noqonaysa meher waa in maalun ay noqoto qur-aan laysbaraana ma noqonayo oo kale bar taas dee qowlkooda axaadiisani waa axaadiisi noo sugan waxyaalaha ay xadiidkana mulligtaha bima macaka min alqur'aan iyo facalimha min alqur'aan iyo waxyaalaha yidhaaheen ninku dee qur-aanka u yaqaanu rasuulka ilaahay ku karaameeyo ku maamuseexa iyada ma noqonaysa waa taawiilaad aada u bufoge bal adigu taasna iyada xadiidka tay nooguma sugan weye arrintan u yar dambaysiinaya waxaa ama dee ugu dambaysana waxa weeye bal intan sheegay aan leeyahay umuuruu kolley culimmadu waxyaalahay halkan meelahay kaba soo saarsaareen aada iyo aada biyo fawaayidaasi aad bay uga badan tahayba waa nikaaxii oo kale laftigii baa dhacay idham faqad mulligtaha waa lagu milki siiyey taas bimaa macaka min alqur'aan markaa guurku shardi miyay u tahay marka dee meher dhacayo imaka in laftig nikaax iyo zawaaj ama taswiij ankaxtuha de waa ama de waan kuu guuriyo ka laftigii nikaax iyo zawaaj mooye in waxa weeye ma laftigaasunbaaba la isticmaali karaayo wax kale oo meesha bedelkoodao lala iman karo maqsuudkii laga fahmaya ma jirto taasunba kuba ansaxaya mise lafti kasta oo maqsuudkan iyo ujeeddadii laga lahaa uun la garanayo taas waa inoogu gubtamaya waa kollay masalo weynba weeye shaaficiyada agtooda waxay kaba dhigaan zawaajku dee alfaado inuun uu leeyahay kooban oo laftigiisana la ictibaarinayo waa inkaax iyo dee zawaaj ama dee taswiij iyo inkaax laftigaas ama dee zawajtuka iyo ankaxtuka iyo bal wixii laba mid ahaa iyo qabuulkeedii taa la ictibaarinayo ee wixii aan taa ahayn ee lafdi kale ahaa xataa wax mutacaarafa haba noqdee waa inaanu nikaaxani aanu kuba guntamayn oo siiqay shardiyaan laakiin culimada intooda badan ama intooda badan waana maalikiyada qowlkooda xanafiyada qowlkooda imaam axmed malaa riwaaya jirta sidaa shaaficiyadoo kale laakiin riwaayo kaluu leeyahay lafdi kasta ama cibaaro kasta oo laysla garanayo dee maqsuudkan iyo ujeedadeedii bal matalan la fahmayo oo macnahan waxa weeye taa way uu ku ansaxaya bal matalan xataa hadday noqoto laftigaa waa lagu milkisiiyey oo kale ama hadday noqoto wahabtuka wahabtuha wahabtukaha diibkada waxaasaan kuugu hibeeyey intaasaan kugu siiyey uun oo dee iyadna meherkia waan ku siiyey oo dee meherkeedna waa intaa waan ku siiyey cibaaro kale sawaajiye lama in dee kale dii ay guntamayso oo wixii waa lafdiga bal kolleyna waa culimmada intoodii badnayd qowlkood shaaficiyadu waataa waana qaacida meesha kolley taalla oo qaacido fiqiyo ee qawaacida ay isku khilaafsan yihiin oo ah alcibratu bilcuquud m waxa weeyaan alcuquud hal ilcibratu bimacaaniiha am bisaytiha waxaan la fiirinayaa waa ujeedadan iyo macnahan iyo taas baa la eegayaayo wixii macnahaaba tilmaamayey lafdigan dee laga fahmayeyba waa la markaa waa lagu socodsiinayaa oo hadduu bal matalan ruuxii wax iibsanayo uu yidhaaho waxaan wahabtuka matalan bikada waxaan waxaan kugu siiyey intaas laftii buu isticmaalay mahibaa laga dhigayaa mise inay kol hadduu sheegay intii uu ku siinayey beecbaa arrintu ay tahay maqsuudku beec buu noqonaya beec buu noqonaya bal taas cibradu ma waxa weeyaan macaanideedan ba mise lafdigan iyo siiqadan xataa shaaficiyada agteeda waxaa la arkaa waa qaacido mukhtalafu fiiha waana in tarjiixoodu markay furuucda noqoto way iskhilaafaaneen lakiin deetay u badan yihiin baa in siiqa la ilaaliyo lafdiga siiqada la ilaaliyo alfaadan marka xataa de macnihii kaleba ha caddaadee lafdigii la ilaaliyo lakiin xataa tarjiix ahaan furuucda qaarkood ay jaanib kala raajax yeelaan waa jiraa bal waxaan leenahay xadiidkan lafdigan muligta lakiin bal taasi iyada waa mid lakiin arrinta jirtaa waxa weeye xadiidkani alfaado kala duwan buu kuba yimi muligtaha waa taan hayno zawajtukahaa baan haynaa amkanaakahaa iyo taasna waaba alfaado kala duwan oo ruwaadii badnayd ee xadiidka wariyay ay laba yimaadeen markaa in sida daaraquni iyo qolooyin waxay raajax yeelaan lafdigan muligtahaa bay leeyihiin ruwaaddu waxay u badan yihiin zawajtukahaa iyo taasay uga badan yihiin ee lafdigan bacdigood baa yidhi markaa wuxuu kaba dhigay raajax yeelaan oo tan oo kale waa iyagoo waham kaba dhigaya ama in laga raajaxsay oo lafdiga sawaabka ah ay kaba dhigayaan lafdigaa kale imaam nawine raximah llahu tacaala waaba tawjiihinayaayo wuxuu leeya waxaa suurtagala ee markii hore intuu yidhi zawajtukahaa bima macaka min alqur'aani facallimha inuu haddana muligtahaayo dee zawaajkii hore waa tan la sheegay dee taasaa lagu hagansiiyo labada laftiba ay yimaadeen laakiin kii zawaajkaa jiray bal waxaan leeay adigu xadiis kolley waxaad moodaa labada dhinacba in xujadoodii wayar adkaanaya inay u daliishadaan oo alfaado kala duwan baa ruwaadii badnayd ee xadiidka warisay ay ku wariyeen laftiga zawaaj way ku wariyeenoo nikaax bay ku wariyeenoo imkaan amkanaakahaa bay ku wariyeenoo muligtaha baa lagu wariyo bal markaa alfaadii hadday qola ay tiraa kan baa asal ah kuwa kalena markaa marjuux bay noqon qoladii kale ajaanibkii kale ayay joogsanayaanoo bal markaa istidlaal labada dhinac loo daliishado kolley way yar adkaanaysaa xadiidkan ee laakiin dee masalada asalkeeda kalena waa taas culimaduna say u badan yihiin wax alla wixii maqsuudka tilmaamaya eeg maqsuudkii tilmaamaya macnahana dee isasiin iyo guurin lagama fahmayo uu noqonaya xataa ayaanu lafdigii nikaax ama zawaaj noqon dee madhabka shaaficina waa taan soo sheegnay bal arrinta kaleen malaha yar un haddaan siya raaciyo mid kale rasuulka ilaahay haweeneydan waa guuriyey xamdi iyo khudbo iyo tashahud iyo uu la yimi may jirin marka taasna maxay inoo faa'iideyneysaa walow dee khudba nikaaxay jirto oo dee markaa naskeedii iyo laftigeediina laynooba soo naqliyey waajib maaha waajib maaha oo haddii debla matalan siiqadii un lalaba yimaado waan kuu guuriyo isagana uu aqbalo wax kaleba aan la odhan khudbad aan la aqriyin aan waxa weeyaan tashahud iyo xamdi aanu iman sawaajka waa guntamaya waa guntamayaayo macnaa shardi ma aha in khudbad nikaax la aqriyaa shardi maaha waa umuurihii kale dee haddii ay dhammaato loo baahnaa guurkii oo weligii iyo dee shuruudii ay joogaan bal markaa labadii bal arrintii ay joogto oo cibaaradiina laba yimaado tilmaamaysay in laysa siiyo imaka halkan haweeneydan la guuriyo ninkan looba guuriyey haddaan khudbaba la aqriyin waa taas oo de markaa hadduu weligii yidha waan kuu guuriyo isna yidha waan guursaday shaahideenkiina ay joogto wadaad meheriyaba dee looma baahanayo laydhaa kaalidoo meheriyo arrinta waa iska dhammaanaysaa kol haddii markhaatiyadna ay joogaan taasa waayo khudbadda aqrinteedu dee shardi maha oo markaa taas oo kale oo shardi ma noqonaysa xadiiskuna kolley duruqdiisa kumay iman wax la yidhi yidhi kumay imanoo bal iyadna xadiidka fawaaidiisa kaamita kolle waxyaalo kaloo culimmadu ay xadiidkan duruqdiisa ma eeg maaha dee alfaad baynu haynaa xadiidkan riwaayaadkiisa ay taa ka badan waa kan yidhi ba imaka yaziidu bacduhum calaa bacdin waxyaalaha ay ku kala duwan yihin baa mid kastaa faa'iide ziyaadaa yeelanayaayo nisada xafnu xajar markuu axaadiid khaasatan saxadiis isagoo kalea sharxayana riwaayaadka kala duwana xataa saxiixaynba kaba baxsan ayaa wixii ziyaaday lahaayeen ayuu xadiidka sharxiisii kuba soo daraayo markaasa ee kolley ay markaa faa-idii xadiidku maahun inta lafdiga inoo yaala ee alfaadaha kalena dee waxyaalihii kuba sugnaabaa dee taan qolooyinka dee kitaabka ama kutubtaa sidaa xaafid oo kale iyo aad ka helaysaan ama kaba faa'iideysanaysa xdثna isxاq بن ibrahim qal aخbarna cabdالعaزيز بn mحamedi qal xadaثnii yزيid بn cabdالlahi بn وsamaة بn الhaadi x وxadaثnii mحamed بn abi cmar الmakiyi wlfظ lah qal xadaثna cabdالعaزيز عn yزيd عn mحamed بn ibrahim عn abi سلمة بn cabdالرaحman anahu qaala sanadka ama ruwaadu waa dad aynu soo wada aragnaye lakiin cabdالعaزيزkan imika cabdالعaزيز ibn abi xaazim baan haynay mar dambana waxaaba inoo soo galay darawardi haddana bal matala daarawardi oo cabdilcaziiz ibn moxamed la yidhaaho cabdilcaziiz ibn abi xaasimkii maaha cabdilcaziizkan imika halkan uu dhigtayna waa daarawardigan imika markan dhoweydba isxaaq uu ka warinaya sanadkii inoogu dambeeyey waxadaanaa isxaaq can daarawardiyi imikana xadaanaa isxaaq qaala akhbarana cabdilcaziiz ibn moxamed daarawardigan baa cabdilcaziiz ibn moxamed ah yaziid ibn cabdillahi ibn usamat ibn alhaad imikuu inoo dhameeyey dee waa nin inagu badan oo axaadiidiisa ay soo noqnoqoto caalim ahaa sikaaru taabiciinna ah ee kolkol baa waxaa dhacda ibn lhaad inuu riwaayadii u yimaado waa ninkan magacii oo dhan haadku mar dambuu imanayaa xataa yaziidka dambe ee ku sugan sanadka dambena waa isagii un oo dee markii hore magaca kuu dhameeye laakiin lafdiga dambe magaciisiibuu ku gaabsaday wuxuu yihi markaa abu salmata bn cabdiraxmaan anahu qaala saaltu caaishata caaishaan weydiiyey zawja nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay haweenaydiisa ahayd dee san marar hore soo sheegnayna lafdiga zawj ragga iyo dumarkaba iyadoon ta la gelin waa ku wada dhacaa macnaa ninkana zawjun baa la odhan haweenaydna waa zawjun oo de waa dadka iskuba lamaan weeyaan oo waa cadadkaa isku buuxsamay markaa ee zawjatun in la yidhaaho bal luqada fasiixa ahi waa iyadoon haweeneydna aan ta loo yeelin taas baa luqada fasiixi ay tahay walow luqo jirtana ay tahay iyadoo ta la geliyo qur-aankana marna may dhicin iyadoo lafdiga zawja may dhicin ee zawjun uskun anta wa zawjuka iyo bal matalan taas oo khalaqa minha zawjaha iyo qur-aanka dhammaanba tanubaa dhacdee marna may dhicin iyadoo ta la raaciyo qur-aanka may dhicin axaadiisana way kusoo noqnoqotaa walow axaadiisa qaarkood ay dhacday barhkood baa ka dhigay si waxay luqa aada u liatay ay tahay mee laakiin luqa ashxaartii carbeedna inooguma suganoo jirto weeye laakiin waa luqo laga badan yahayoo culimmadu laakiin waxay u baahdaan marka kutubta fiqiga ama baabka faraaidkao kaloo la joogo haddii aan dee haweenaydii iyo labadoodii aan dee la kala farqin oo ta'dii faariqadee aan lala iman waxaa dhici karta inay laba nasiib bay kala leeyihiin ishtibaahin yimaado meelahaasoo kale waa loo baahanaya ee mararka kale iltibaas jirin ee luqadii markaa asalka ay tanba weeye laakiin taa kalena axaadiisa qaar waad ku arkaysaa zawjatii iyo bal matalan taas oo kale de ashxaarta qaarkood sida firasdaq oo kale waina aladii yascى liyufsida zawjatii ka saacin ilaa usti shara yastabiluha bal markaa caaisha zawja nabiyi salى اllahu alيه wasalam ayuu weydiiye waxaan ku idhi kam kaana imisuu ahaa sadaaqu rasuulillaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay meherkiisii oo ujeeddadu waa dumarkiisii meherkii uu kaba bixiyey intuu gaadhsiisnaa qaalat waxay tidhi kaana sadaaquhu rasuulka ilaahay meherkiisu wuxuu aha liaswaaji haweenkiisa hoob sintay casharata uuqiyatan wanashan wanashan labiyo toban uuqiyadood iyo badh ama nashi iyadaaba taa inoogu fasiri doontuu ahaa uqiyadanna waa ti aan xaliba afartan dirham weeye aan idhi marka labiyo toban uqiyadoodoo waa fida eh dahab maahee waxay tegaysaa afar boqol iyo siddeetan dirham bay tegaysaa nashkina waa uqiyada barhkeed bay nashi odhanayeen waa labaatanka dirham bay nash ahayd oo imika uqiyana waa afartan nashna nawaadna waa inoo dambaysaayoo afar shan dirham ay u isticmaali jireen qaalat caaisha waxay tidhi atadri miyaad garanaysaa abu salaamay la hadlaysaa ma nashu nashku wuxuu yahay qaala wuxuu ihi qultu laa mee ma garanayo ayaan idhi qaalat waxay tidhi niswa markaa waqtiga amalaa dambe waan la isticmaali jirin qaalad waxay tidhi nisfu uuqiyatin waa uuqiyad barhkeed uuqiyaduna waa afartan dirham marka waa labaatan dirham fa tilka markaa taas waa majmuuci khamsu miati dirhamin shan boqoloo dirham weeye fa haadaa kaasoo madkuurkaasoo shantaa boqoloo dirham sadaqu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam liaswaajihi rasuulka ilaahay meherkii uu dumarkiisa ee waxa weeye waa intoodii badnayd maaha dhammaantoodee sawaajkoodi ama meherkii uu siiyey taas bay ahayd oo kuwa mehersaday bal inkaarkii aynu hore usoo aragnay iyo xadiidkeedna tay kala duwan yihin waa ruuxu kolba inta karaankiisa wax loo xadaynayaana maba jirto siaan soo sheegnay laakiin waa ruuxa karaankiisaba bal taasba weeye walow dee ay malaa kolba fudaydintuna ay fiican tahay oo malaa barako ay leedahay laakiin haddana wixii badnaa ee laysasiinaya laysuma diidayo intana waxay culimada qaarkood kaba qaateen waana uweer uno tarjamada kuba soo dhigtay inay mustaxab tahay inuu sadaaqu shan boqoloo dirham noqde laakiin waxay laata waa wixii laguma heshiiyo kolkol shantii boqoloo dirham berigaa qiimo weyn bay lahaydba imaka haddii fidadii la egiya inta garaamay tahay waxa weeyaan dee waay wax weyn oo saasa ma noqonayso qiimo weyn oo saasa ma yeelanayse almuhim waa wixii laguma heshiiyo waana ruuxii karayo weeyaan buu leey walmuraadu fii xaqi man yaxtamilu dalik marka halkan waxay tidhi haddii wuxuu sheekhu arrin buu dhiganaya u leeyahy haddii laba yidhaaho umu xabiib oo iyaduba aswaajtii rasuulka ilaahay kaba mid ahayd ramlo bintu sufyaan meherkeedii wuxuu ahaa kaana arbacata alaafi dirham wa arbaci miati dinaar saas ayay taalla qolooyinkiina sharaxaysaan bal yar eegta halkaas markuu xadiidka ah intiisaa qabanayo waa cidda sharaxaysata cibaaradan doonayaan bal inaan yar saxno wuxuu yihi haddii laba yidhaaho shanta boqol dirham wax ka badan baa dumarkii rasuulka ilaahay meherkoodu barhkood noqday oo umu xabiiba afar kun oo dirham iyo afar boqol oo dinaar oo sida ii taalla ayaaba uu ahaa meherkeedii haddii taa la yidhaaho caaishana waa tasaale maxaa jawaabtu noqon wuxuu leeyahy dee rasuulka ilaahay muu bixin taas najaashi oo boqorkii xabasho ahayd markaa iyaduna halkaa la joogtay ayaa ikraaman lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam xaggiisa ka bixiyey ee may ahayn rasuulka ilaahay inuu meherkiisii taa kuba dhacay ama uu isagu xaggiisa kaba bixiyey oo taas xadiidka taa dee kollay safiin zaynab bintu jaxshina rasuulka ilaahay dee iyada ilaahba uga guuriyo meher lama sheegin safiyana way noo dambaysaaba casharkan ku arki doonaa meherkeedu xorayntii uu xoreeyey rasuulka ilaahay mehernamahede waa inta kale ayay noqon bal taasi waa mide bal waxaan leeyahay qolooyinkiina sharaxaysa hadday cibaaradaasoo kale taalo kaana arbacata alaafi dirhamin wa arbaci miati dinaar macnaa afar kun oo dirham iyo afar boqol oo dinaar waa xoolo aada u badan bay ahayd waxaan leeyahay halkaa waxaa ka dhiganaysaan wowdaas aw ayuunbaa gelinaysaan hamsin baa lagu kordhinayaa oo sabaabku waxa weeye in la yidhaaho kaana arbacata alaafi dirhamin aw arbaci miati dinaarin shan afar kun oo dirham ama afar boqol oo dinaar dinaarkana toban dirham baa lagu sarifayey marka afarta boqoloo dinaarna waa afar kun oo dirham bay u dhigmayeen afarta kun oo dirhamna afar boqol oo dinaar bay uga dhigmayeen taase laakiin bal aw walow sharaxyo aan eegay kolley xataa qoloyi wax ka soo naqlinaya sida sheekhan sheekh maxamed cali aadam kitaabkiisa albaxr muxiid oo kaleo nawey buu tan kaba soo naqlinayo saban baaba dhacde laakiin waxaan leenahay kolley sawaab ma aha ma aha tan mana aha dee waa kutubta waxyaalaha ay kolkol kusoo noqnoqdee akhdaadaha mudbacigae dhacda ayuunbay kaba mid tahay ee wixii macruufka ahaa afar boqol oo dinaar ama afar kun oo dirham intaasay ahayd meherkuya may ahayn labadoodu inay wada socdeen welibana waxaa jirtay waxaa jirtay kitaabkan irshaadu saariga la yidhaha bukhaari sharaxiisa dabacaadkii hore dee markaa mudbacadii buulaaq la odhan jirtay ama almudbac alamiriya lagu madbaceeyey kitaabkuna waa kitaab aada u qayimo marka la eego sharaxa bukhaari oo yaanu dee kalaamka badan ee xaafid iyo cayn iyo leeyihin lahaane laakiin markay noqoto ruuxu inuu ama ragga dadka ruwaadda a barto ama luqadii uu helo alfaadii isagoo xadiidkiisi sida u dhigan dadkiibu wada sheegaya xadiidkiina wada dabdinaya bal riwaayaadkii bukhaarina waa isagaa kaga wada fiican dhammaantoodoo nusqaadu shayreeda alyuniniya la odhan jiray buu dabdigeeda raaca markaa kitaab weeye marka la eego kitaab muxarare waxaan uga jeedaa waxa ay dabacaadkaa hore lagu madbaceeyey buulaaq ama masar dee qarni hortii la socon jiray dee markii dambena waa la tasaswiro kuwa dambe oo dee la socdaan way jiraan oo dee taa hore lagu celiye laakiin waa dabacaadka sharaxan muslim baa dul socday irshaadu saari waa kuwii hore o dhan kuwan imanka dambe ay kala saareen ee dhowr iyo tobanka mujalladna irshaad ka dhigeenna waa kii tobanka mujallad ahay haddaba waxaan leeyahay sharaxaa yare ama sharaxa bukhaari muslim ee la socda dabcadaas irshaadu saari iyada sawaabkaa kuma sugnaayo sanbay ayd kaanta arbacata alaafi dirham aw isaga ku sugnay lakiin waxaan dambe wada cusub oo dhan intan arkay tani kuma sugna xataa qolooyinkan dee kutubtooda aada uba dabdiyeen tani kuma sugno waxaana dee bilmunaasaba jirta kutubtaa hore beryaha hore la madbaceeyey ee dabcaadkaa hore ee kutubu safraa ay yidhaaheen kolkol iminka dee kuwanaan baranay kala soocan arqaamta lehe ruuxa ay kuba adkaanaysa inuu daalacdo habkan ay ku qoran tahay iyo sidan ay ku qoran tahay iyo taasoo kale akhdaadan kutubtani leeday ama akhdaadeedu naadir bay ahayd dee kolley khada waa kolkol la helaya laakiin akhdaadeedu kutubta caynkaasa naadir bay ahayd way yarayd in khad asaasa lagu arko sababtu may hayn kutub dee san oo kaloo dhib yaraan lagu soo saarayay waa la madbayn markaa dad culimo oo waaweyn ayaa dabdinayay oo muraajacaynaya oo sadar sadar iyo kelimo kelimo u aqriyay waa kutub aada loo siixi jiro weliba rag culimo ah maaha ruux dee naashiricidu u yeedhay rag culimoa ayaa sixi jiro kutubtaa hore khadkeedu yaanu ina imikayna soo jeedan ama haynaguma adkaatay inaan aqriyi karna imika ama aan haysan karne waxa weeyaan waa khada eedu aad buu naadira weliba kutubta madbacada aniriye lagu madbaceeyey ama madbacada bulaq laba baxday oo kale iyo de waa kutub aada u dabdisan bay ahaayeen bal xalabi intiisii hore o dhan iyana way dabdisnaayeen bal waxaa leeyahy intaas saxdu maandilata xadaثna yaxya bnu yaxya الtamimiyi wa abu rabiic sulayman bn daud alcatakiy وqتyبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أحمد بن زيد عن hاaبت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدku dhamaan waxaan ugu laabtaa ma jirto waa dad aynu soo wada aragnay haddii aanu imika waxa weeya xadaثna xamaad ibnu zayd xamaad ay ku daystaanna intooda dhabi waa xamaad ibnu salama muu noqdeenba oo waayo qolooyinkani xamaad ibnu zayd uu ka dambeeyey xamaad ibnu salame ayuunbay laba kulmeen wuxuu hi anas ibnu malik in النabiya slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay ra-a wuxuu arkay calى cabdiraxmaan ibni cawfin ahara sufratin sufro raadkeed macnaha waa hijiradii dabadeeduun madiine markii la tegey ayuu cabdiraxmaan ku arkay dee jirhkiisii ama maradiisii wax adugu sufro waa midabkan dee asfarkaa macawlan oo dee asarkeed buu ku arko ujeedadu waa dib iyo wax dee waxyaalaha dib suuradiisa la arkayo ay marsan jireen oo malaa waqtiyada arooska kolley malaha zacfaraan amaana waa midabkii waa ku jiray ama khaluuq baabuu ahaa jirhkiisii ama maradiisii maray oo la arko dee haweenaydiisaas aroos buu ahaa ee kaba maray taas buu rasuulka ilaahay ku arkay fa qaala wuxu uhi maa haadaa waxani waa maxay asartan kaa muuqataa muxuu yahay qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow inii anigu tasawajtu waa guursaday imra'atan haweeney calaa wasni nawaatin min dahab macnaha nawaat wax leeg ama u dhigmo oo dahaba ayaan haweeney waa meherkii ayaan ku guursaday taas buuri waxa weye cabdiraxmaan ibnu cafta waa dadkii dee islaamkana u degdegay tobankii jannada loogu bishaareeyeyna ka mid buu ahaa madiine markii la tegeyna xoolihiisii waa ka tegeen laakiin nin tijaaro yaqaano buu ahaa markaasuu horeba intuu tijaaradiisii isaga bilowday ayuu haweeneyda guursado rasuulka ilaah ina asaartaa ku arkay halkan bukhaari xadiidka markuu warinayay iyada qisada muu soo dhigan muslim bukhaari waa dhigtaye bal qiso yaroo dee kolley inqisaarkii saxaabada iyana ay kuba sugnaayeen ayaa markii rasuulka ilaahay madiine uun la tegey labalaba u walaaleeyey nin muhaajiriintii ka mida iyo nin ansaartii kaba mida a si dee adu kolley ay isu kaashadaan oo qoladii weliba muhaajiriintii baa u baahnaydna ciddee ay markaa gacan qabateen isaga sacd ibnu rabiic saxaabi la odhanayay buu la walaaliyay xadiidka ay la socotay riwaayada bukhaari markii uu la walaaliyo ninkii ku yidhi aniga ansaar uguba xoolo badan waa nin reer khasraj uu ahaa bal xoolihiisiina wuxuu u bandhigay inuu kala badh siiyo wuxuu ihi laba dumaraan qabaaye bal eego ta adiga ku cajabisa ii sheeg taasaan furaya adigu aada guursatid itaarka intaa leeg ayuu sacd ibnu rabiic la yimi saxaabigana dee waa qanaaca taa u dhiganto ee tu yidhi ilaahay xoolahaaga iyo maalkaaga ha kuu barakeeyo xolihiisna waxba kama nuqsaamin arrintii kale u bandhigayna ma yeelin ee wuxuu yihi suuq ma jira magaaladu ma leeda ha yahuud baan kolley suuqa uba dee suuqoodu ahaa markaasuu yihi tusa suuqiyo ayaamihiiba waxbu waa nin tijaaro yaqaanay reer makaan tijaarubabay arrintoodu ayd la kalahayo dirbaba waxbaa u ururay dee markii dambena waxaa u ahaa mayaasirtii iyo tujaartii waaweynada saxaabada ama raggii uguba xooloo badnaa buu markii dambe noqday bal markaasuu dee tadurbeynta wuxuu urureen buu markaa guursaday rasuulka ilaahay baa deeta uu yimi mar isagoo dee calaamadii aroosnimo ay ka muuqato athar diib ayaa ka muuqatay markaasuu rasuulka ilahay taala ugu yihi calaa wasnawaati min dahab waa sadaaqii uu siiyey weeye bal kolley laftiguna way noo socon doonaa asalka hore nawaatna waa laftan timirta barhkood baa yidhaha ujeeddadu waxa weeyaanun waa lafti meeraada wax leegoo dahaba oo markaa kollay dee sarifkiisuna shan dirham aanu kaba badnayn ama uu ahaa ayay ahayd ee waxaaba kaloon odhanaya waata nashi aan soo aragnay uuqi aan soo aragnay nawaatna waa wasan iyagu ay in ay garanayeen oo kollay shan dirham bay udhigmaysay waa iyadoo halkaa in oo hadday ka ahayd bar in uqiyada barhkeeda ay nashi ay ahayd uqiyada rubica ma dee taas baabaamaama nashiga rubicii baaba iyaduna la odhanayay nawaat laba odhanaye waa hadduu qadar yaroo shan dirhama ayaa uu ku guursaday markaa qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi fabaaraka allahu laka allaha kuu barakeeyo waa ducadii ruuxii dee loo ducaynayey iyagu waqtigaa hore jaahiliyadii birafaa'i walbaniin iyo taas iyabay odhan jireen rasuulka duco loo ducaynayo ilaahayna isu barakeeyo khayr uu kuba jamciyo fabaaraka allahu laka awlim walow bishaatin macnaa weliimo samee welimana cuntada dadka loogu yeedho ayaa wala acaam lmutakhad lilcurs cuntadan loo sameeyo arooska taas bay weliimo yidhaahaan dee meelaha waxyaalo kale haddii loo sameeyana kolley magacyo halka nawowi raximah llahu tacaala tirinayo waqti sidaas aanu hayn kaba dhigaya bal maalan hadday wilaadadii oo kale in khursi baa lagu magacaabay sin iyo saadba in markay noqoto de haddii cid maca dee buriyada laga gooyo ama la xalaaleeyey oo kale wixii loo sameeya haddii welimo saasa icdaar bay odhanayeen hadduu ruux guri dhisto oo cunto sameeyo sida dee dadka kaba dhacdaba kaa wakiiray odhanayeen haddii ruux musaafir yimaado oo dee markaa waa dee iyadana uu sameeyo cunto ama looba sameeyana dee dadka loogu yeedhana naqiixay odhanayeen xaqiiqadna waa wanqashi oo kale musiiba markay dhacdateeda cuntada caynkaasa wadiimay kaba cabirayeen ama yidhaahan maduubadna waa wixii aan asbaabo kalaba lahayn laakiin dadun looguba yeedho iyo maduuba cazumadu bal wuxuu ihi rasuulka awlim waa isnac waliimatan oo awlamo ficlo amarkeedii weeye walow bishaatin macnaa waxaad waliimada ku samaynaysaa xataa neef adhiya haba noqoto lowdana haddaan li taqliil kaba dhigno ujeeddadu waa laga badin karaa intii uu ruuxu kaba badiyana looma diidayo qadarna looma yeelayo wixii aan mubaahaat iyo isuufaan aan ahaynba haddii aan wax kaleba aanad helin waa ruuxii karayay neef aryaba haba noqotee weliimo samee kolleyna markaa ruuxii muusirka ahaa inuu neef arya kaba yareeyo ma haboono oo istixbaabku waa inaanay kaba yaraan laakiin haddii ay dhacdo inaanu intaa ka rahayn waxla wixii uu sameeyo sharaab oo bixiye haba noqoto ama cunto yaroo kaloo la sameeye haba noqoto xataa hiriba kuma jirin welimadii way noqonaysaa waan arki doonaaba safiya welimadeedii waxay ahaydun waa timir iyo caano dee bal la fadhiisiya aqadku ay odhanayeen iyo subag iyo wax laysku daray xays taasunbaaba welimo u noqotay oo rasuulka ilaahay uu kuma kaaftoomay haddii ruuxii aan karahayn neef inu qalana wixii kale ee dee bal maalan uu sameeyaaba welimadii way noqonayaan awlim walow bishaatin وxadثna mحamed بن cubayd الغbariي qal xadثna abu cawاnة عan qtاadaة عan أنس بn malik أنa cabdالرaحman بn cawf تزawجa عalى cahdi rasuul الlahi slى الlaه عalيه وsلم waqtigii rasuulka ilaahay buu guursaday calaa wasni nawaatin min dahab waa nawaat wax wasan kiilahoo dahab ah ayuu ku guursaday faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam awlim walow bishaatin وxadثna isxaaq بn ibrahima qaal akhbarana wakiicu qaala xadثna shucbat can qataadata waxumaydi can anasi eeg xadiidku waa xadiid anas waana duruqdii xadiidkii hore uun dadka anas ka warinaya markii ugu horeysay waxaan soo aragnay thaabit lbunani waa riwaayadii ugu horeysay taas baynu soo aragnay imikana qataadat bnu dicaama haddana waa tanoo qataada iyo xumayd baa wada socda waxaan arki doonaa hadhow iyadana bal maalan xumayd oo keliya iyo cabdilcasiis ibnu saaibi waa asxaabtii anas uun ee waa xadiidkii hore uun marka uma baahnin inaan sii laqbeeyo intooda kale أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على سنوات مداب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بالشاة وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود حا وحدثنا محمد بن الرافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حا وحدثنا أحمد بن خراش أحمد بن حسن ابن خراش خراش وأوجي هرين وصارقنا قال حدثنا شبابته كلهم عن شعبة مركايك والشبابة المصور وهب بن جرير iyo abu da-uud dayaalisi intooduba waxay ka wada wariyeen xadiidkan shucba shucban ayuu ka warinaya can xumaydin bi hada lisnaadi isnaadkii oo dee isna xumaydna can anas hayra ana fi xadiidi wahbin lakiin xadiidka wahab ibnu jariir waxaa ku sugnaa qaala qaala cabduraxmaan anas baa qaala wuxuu yihi anas qaala cabduraxmaan baa wuxuu yihi tazawajtu imra'atan inay laftiga hore muxua ana cabdiraxmaan ibna cawfin tazawajo anas baa kaba waramayay halkan cabdiraxmaan baa yidhi waxaan guursaday haweene وxadaثna isxaaq bn ibrahim wmحamed bn qudamata qaala ahbarana nadr bn shumayli qaala xadaثna shucbat qaala xadaثna cabdاlcaزiiz bn sahibin qaala anahu qaal samictu anasan yaquulu qaala cabdالraxmaan ibna cawfin ra'aanii wuxuu i arkay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam baa i arkay walxaal calaya korkayga bashaashatu lcursi waa farxaddii iyo bal markaa aahaartii ay aroosnima lahayd iyaday uguba sugan tahay laftiga bashaashana macnuhu wa aharuhu wa xusnuhu aw faraxu wa suruuru saxaafi ibnu xajar ba idhaah waa farxaddii iyo taas iyo aahaartii ay lahayd dee waana ka khaluqna kaba muuqday diibna uu kaba muuqday faqultu waxaan idhi markii rasuulka ilaahay weydiiyey sida lafti bukhaariba maxaa kuba sugnaa mahyan oo macnaha maxay tahay sababtu waa maxay arrintani faqultu tزawajtu imra'aةa min alansaari faqaala kam asdaqtaa mehr ahaan inteed u siisay faqultu nawatan wa fii xadiidi isxaaqa markaa isxaaq ibnu ibraahim waa rahawey ibnu rahaweyhe xadiidkiisa maxaa ku sugnaa nawatan min dahabin oo min dahab buu la ziyaadsanaa dee riwaayadkii horena waa tii nooguma sugnayd xadaثna بن المثنى قال xadaثna أbو dاود قال xadaثna شhuعبة عن أbي xمزة qاla شhuعبة واسmه cabdالرحمن بن أbي cabdاللahi macnaa eeg shucba wuxuu ka warinaya nin abu xamze kunyadiisu ay tahay dhowr nin oo abu xamze laana waa ka wariya malaa nin abu jabra la yidhaahbaaba waxa weeyaan oo abu xamzeyaashaas dhowrkuu kaba wariyaane anas bay kaba wariyaane kani waa nin raggaa kaba mid aho waa kan magaciisii inoo sheegayo cabdiraxmaan ibni abi cabdilaahi baa la yidhaha ama cabdiraxmaan ibni cabdilaahi kole xafnu xajar maqbuul buu kaba cabiraa maqbuulna istilaaxiisa waxa weeye waa ruuxaan axaadiis badan lahayn ee waxa weeye taas wax looga taga axaadiidiisaas oo imika loo daciifiyaana aanay jirin haddii bal matalan ruuxa caynkaasa lagu raaco oo cid kaloo la imika dee cid kaloo la wadaagsatay baa jirto waa xumayd iyo qataadiyo thaabit iyo intuba waa kuwan cabdulcaziiz ibnu saayib iyo xadiidka la wariye maqbuul buu kaba cabiraa ruuxaas naftiisa markaana cidila wadaagsan xadiidkii layin alxadiid waa ku kaba cabiro calaa kulli xaali ninkan kitaabka muslimun buu kuba sugan yahay xadiidkan keliyu ku leeyahay xadiidkuna waa mutaabaco kutubta kale usushaana manaa kitaab nasaa-i oo laakiin aan ahayn kitaabkan sunanta ee camalulyowmi waleyla ayuu riwaayo ku leeyahay laakiin ta kale meella riwaayo kuma laha kutubta lixdan markaasoo waxaa daba can anas ibni malikan ana cabdiraxmaan تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وحدثني محمد بن الرافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال وحد فقال الرجل نمبا يلي من ولد عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف أولادي سكامدة من ذهب والنواة كم ذهب هذا على وحي أيضون شن درهم بي أولق ميسي أما هلا يداه لفت مراد ذهب هيدو انت لو سرفيي ama haba la yidhaaho si nashka iyo uqiyadan kusoo maray waa qadar iyaga agtooda macluum kuba ahaayo oo ah shan dirham ayay laftiga nawaad kaba cabirayeene umay jeedin laftii timirtii waxaa looma jeedinbe bal adigu qadar ka yare kooban dee waqtigaa horena markan dambe uu xooleysamay ahayn oo waqtiyadii ugu horreysay ee uu tijaaradiisana bilaabay weeye meherkuna waa taan soo sheegnay wax yar iyo waxweynba inuu noqonayo baabu fadiilati ictaaqihi amatan uma yatazawajuha bal wuxuu u baabaysan yahay xoreynta uu xoreeyo addoon uu leeyahay ama uu lahaa uu xoreeyaa fadiilada ay leedahayo haddana dee waa addoonnimo aanu uga xishoone uu guursado iyadii eeg intuu xoreeyey abaalkaa weyn uu galayo nicmadaa weyn uu guursado fadliga ay leedahay dee waa waqtiga ay addoomuu jireen xadaثnي زهير بن xرب qال xadaثna ismاعيل yعnي بن culayaة عan cabdالعaزiز cabdالعaزiز بن saybkii makabaan hayne weeye yo imaka ilaa xalayto cabdالعaزiز بن abi xaزim ama caawo keliyaba iyo cabdilcaziis ibnu maxamed idaarawardi cabdilcaziis ibnu suhayb waana kala dabaqaad oo dee cabdilcaziis ibnu suhayb waa nin taabiciya isagu waanu ka horeeyaa raggan kale oo dhan bal taas ragga kale waa atbaacu taabiciintunbaabay ahaayeen intaas baynu aragnay dee intaa inka badanna kitaabka ay kuma sugan tahay sida dee majashuun iyo can anasin ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam hazaa waa duulay khaybara khaybar ayuu ku duulay sanadii toddobaad ee hijiradana way ahayd kollay dee malaa sanadii lixaad akhirkeedii baaba baxaye waa bilowgeedii un faqaala qaala markaa wuxuu ihi anas fasallaynaha waanu tukanay fasallayna me waanu tukanay cindaha waa cinda khaybara salaat alkhadaati salaadii subaxda biqalasin waqti dhulku madowyo oo waagii baryey laakiin dee waa waqtigii hore uu rasuulka ilaahayba tukan jiray dulmadii aakhira leyl ay weli jirto iftiinkii haba muuqdee waqtigaas buu salaadii subax aanu tukanay farakiba nabiyullaahi sala allahu calayh wasalam habeenkiina dee korkoodii baa laymay iyagoo xusuuntoodii qalcadahoodiibay ay dee ku jireenba oo albaabaduna way u xidhnayd laakiin markii waagu baryey ayaa dee adigu markaas ay dooneen inay soo baxaan oo dee waana markaa dagaal ku dhici doono farakiba nabiyullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wixii uu fuushanaa oo malaa faras bay ahayd riwaayadka qaarkood dameer baa laakiin halkan malaa dee waa awqaadda qaarkeedunbuu dameerka sida ibnu kathiir iraa fuushanaaye ee marka halkan waxaanu aada u eryayey kolle faras bay ahaaye rasuulka ilaahay baa fuulay adigu markuubkiisii wa rakiba abu dalxata abu dalxana uu fuulay isna markuubkiisii abu dalxana waa zayd ibnu sahl saxaabigaas dee jaliilka ahaayee nuqabadii kaba mid ahaa taasba weeye anas ibnu malikna hooyadii umu sulaym qabay dee muu dhalin isaguoo de waa zayd ibnu salwana laakiin isku reer bay ahaayeen be saxaabigaa weeye hooyadii dee malaa markii aabihii ka tegay aduu markii dambena waa dhintay ee guursaday meherkeedna nasa iyo kitaabkiisa kuma sugan waxay tihi markii uu soo bandhigay guurka adoo kale lama celiyo laakiin adigana gaal baa tahay ana muslimad baan waqtiyadii ugu horeysa malaa welina aan rasuulka ilaahay madiinaba soo gaadhin markaasoo dee taase haddaad islaamto wax kaloon kaa doonaya ma jirto markaasaa u islaamay islaamkii uu islaamay baa ama meherkeediiba noqday oo bal matalan wax kalena kamay qaadan boo la yidhaaho waa gabadhii ude qaalisanayd meher dumarkao dhan boo dee meherkeedii baaba islaamnimo noqday islaam ama islaamnimo lagu meheriyo dee ninkii islaamkii uu islaamay baa iyadii meher ba ay kaba dhigta baabu tansiiji cala lislaam cunwaan saasa ama tarjamo saasu nasaa-i dhigtaan bal haddaba markaa waa la socdo de waa ninkaa qoyskoodii hooyadii qabay wa ana anigu radiifu abi dalxata abi dalxaan la fuushanaa oo dee daabadu markay karaysana laba iyo saddex hadday wada fuulaan ba'si kuma sugneen fa ajraa u eryey nabiyullaahi nabigii ilaahay sala allahu caleyh wasalam fii zuqaaqi khaybar waa wadooyinkii iyo waa dee wadooyinkii yaryaraayee khaybar ayuu neef raaxiladiisii ama me markuubkiisii sida faraskii oo kale u aada uga eryey waina rukbati iyaguna dee markaas way la socdeenoo rasuulka ilaahay kamay hadhin oo saasoo kale yeeleen waina rukbatii aniga jiribkaygu latamasu waxay taabanaysayba fakhida nabiyillaahi sala allahu calay wasalam aada bay isugu dhowaayeen oo markaa abu dalxana rasuulka ilaahay buu dhinaciisa uun socday aadna markay isugu dhowaayeen markaa abu markaa jiribkan dee anas ayaaba rasuulka ilaaho dee ay aada isugu dhow yihiin baaba wuxuu leeyahy bowdadiisii baabuu jiribkaygu taabanayayba wanxasara uu faydmay alizaaru hoos guntigii ama maradii uu guntanaaba can fakhidi nabiy llaahi sala allahu calay wasalam erintii badnayduu eryayey markaa wixii uu fuushanaa ayaa dee malaa dabayshu iyo taas iyo ay maradii bowdadiisii ay kaba qaaday oo bowdadiisii baaba muuqatay fa innii anigu la araa waaban arkayay bayaada fakhidi nabiy llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay bowdadiisa cadaankeedii baaba ii muuqday buu ihi falamaa dakhala alqaryata markuu qaryadii galay ayuu qaala yidhi allahu akbar kharibat khaybaru inaa idaa nazalnaa bisaaxati qowmin fasaaa sabaaxu lmundariin qaalahaa alaaa maraati rasuulka ilaahay markuu khaybar galay qaryadii galay kollay xusuuntii weli dee gudaheedii looma gelin oo xusuunta dee dagaal baa lagu galay markii dambe bal intii dambe ugu dambeyn sulxiga ama ay dee markii laga qaalib noqdee kuwa la furtay ayagii haddana dib ay markaa u ogolaadeen mooyaane oo dee sulxi ahaan lagu galay mooye laakiin can way ahayd xoog baa lagu galay se dee waa ina beerahoodi iyo dhulka oo dhambiba xusuunta way ka baxsanaayeene rasuulka ilaahay markuu qaryadii soo galay ayuu idhistan dikrigan iyo tan buu yidhi allahu akbar waanu ku celceliyey kharibat khaybaru khaybar way kharaabtay jumladu khabariyo way noqon kartaa ducaayana way noqon kartaa waa laba laba macno culimmadu ay sheegeen oo haddii khabariyo lagaba idhaah waaba iyadoo rasuulka ilaahay kaba warramayo oo dee waatan waa laga qaalib noqon doonaa kollay dee ilaahay hamarkii iyo waa ku socday waxyigiisa u imanaya khaybar way kharaabtay ujeedadu kol haddii khaybar dee laga qaalib noqon weeyaanoo way kharaabtay taas baa la idhaah haddii waxa weeyaan aan idhaahno waa jumla khabariya haddii laba yidhaaho dee duco inay tahayna oo taa iyada waxay ka dhigan tahay ta hore inuu rasuulka ilaahay ka warramayo dee inay marka la eego muslimiintaa furan doontee sida kale muslimiintu waata marka dambe kuba intifaacayse gaaladii marka la eego inay kaba kharaabtay halkani oo khalaas kharaabkaasoo cala alkufaar way kharaabtayba iyo in laba yidhaaho duco weeyaanoo habaarba weeyaanoo kharibat khaybaru macnaa ilaahay baan weydiisanayaa inay kharaabto dee waa kufaarta marka la eego gaal ahaan laga qaalib noqdo iyagii ay waayaan ay kaba kharaabto ilah baan weydiisanaya inaa idaa nazalnaa anagu haddaan degno bisaaxati qowmin qowm duleedkood saaxadu waa daaradda oo kale meesha daaradda ama aqalka oo kale dee banaankaa kaba horeeya hortiisa iyo wixii laba mida ama dee saaxa waa duleedkood haddaan degno fasaa-a waxaa xumaadee sabaaxulmundariina kuwaa loo digay subaxdooda ayaa dee subaxaan uba xumaato dee waa dadka waa laga qaalib noqonaya waa laga adkaanaya taasba wey qaalahaa alaaa maraatin rasuulka ilaahay saddex goor buu ku celceliyey tan qaala wuxuu yidhi anas waqad kharaja alqowmu qowmki way baxeenoo markaa dee waagi bariyey ciidankan dul yimina marka hore kamay warhayn ayay usoo baxeen ilaa acmaalihim shaqooyinkoodii oyna beerahoodii iyo waxaas xoolihiina dabaday u daaqi jireen oo waa la soo dayn jireen markaa waagu bariyo habeenkii unba ay xisnigan iyo qalcadan geli jireen dee beerahooduna dabada way ka baxsanaayeen oo way usoo shaqo tegayeen howlahoodii bay usoo baxeen faqaale waxay yidhahdeen markay ciidankii arkeen oo magaaladii ama dee xusuuntiiba dul jooga muxammadun wallaahi macnaa ficil baan qadaran karnaa mubtadana waan qadaran karnaa labadaba waa iska caadi ee nahana jaaa muxamedun muxamed baa yimi wallaahi baan ku dhaaranay taas bay yidhaaheen markaasay dib xusuuntii ugu noqdeen iyaa la yidhaha haadaa muxamedun kan waa muxamed iyo dee ciidankiisa wallaahi qaala cabdulcasiis cabdulcasiis baa wuxuu yidhi wa qaala bacdu asxaabina asxaabteenna bacdigood baa waxay yidhaaheen muxamedun walkhamiisu oo macnuu waa maxay intan cabdulcasiis waa ninkii xadiidka anas kaba warinayey waa cabdulcasiis ibnu suhayb intuu isagu anas ka xafiday maxay ahayd muxamedun wallaahi intaasuu kaba xafiday laakiin dadkii kale iyaguna anas xadiidka kaba maqlay oonu inoo magacaabin suurtagal ay tahay thaabit albunaani ama ibnu siriin iyo ay tahay ayaa maxaa iyaga uu ka soo naqliyey inay yidhaaheen waxay yidhaaheen nimankii yahuudeed muxamedun walkhamiisu macnaa haadaa kani muxamedun muxamed weeyey walkhamiisu ciidankiisii ama jaaa muxamedun muxamed baa yimi iyo walkhamiisu khamiisna waa aljeisho waxay jeeshka alkhamiis u yidhaaheen bay idhaahaan dee markaa hore markaa ay dagaal gelayaan oo kale ciidankay shan qaybood kaba dhigi jireen muqadimadoo inta hore ah iyo inta qaabilayse mu'akhirada ay odhanayeen ama saaqada ay odhanayeen labada dhinac oo ay maymano iyo maysaro kale odhanayeen iyo intan bartanka kuba jirta ay muqadimada un kaba dambayso ay qalbiga odhanayeen shantaa qaybood bay u qaybin jireen markaa saas baa alkhamiis ay laf ciidanka ugu magacaabi jireen laftiguna dee waxa weeyaan qabla alislaamba waa lafti laba isticmaali jirayo waa moxamed iyo ciidankii ayaa yimi taasay yidhahan ama waa kuwan moxamed iyo ciidankiisii isagu intan muu ka maqlin laakiin dee qolooyin kalea kaa maqlay haba halkan maanta mubham haba noqoto yaani inoo cadaanin kii uu ahaa dee qolooyinkaasi waa ixtimaalune qaala wuxu uhi waa sabnaha bal inta xadiidka intiisa dambe isagoo inoo yar socon doonaa si uu kolley waktigeeni baalan joojiyeyna waa dhow yahay dee qisadan khaybar iyo khazawaadna way inoo dambeeyaan haddii ala idhaha makaazi baaba dambayse manaa xadiidka waxyaalaha ugu muuqashada badan ee kuba sugan waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu sheegay inay maradii kaba faydantay bawdadiisii bawdadiisiina uu arkayay marka halkan culimadu waxay sooba qaadaan alfakhid macawra mise maaha oo bawdadu raggii markay noqoto cawra miyay tahay mise maaha oo kale culimada qaarkood baa waxay ku tagaan fakhidku inaanu cawro ahayn oo cawrada dee waa alcawra almuqallada unbay kaba dhigaane inaanu cawro ahayn xujooyinkoodana waxaa kaba mida rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo dee afdal albashar ahaa macsuumna ahaa waa tan maradii ay kaba faydantay anas uu isha kuba dhuftay taas oo kale haddii halkan la odhan lahaa ficil la-aan dee may ahayd oo dabayshu baaba kaa qaadaysan kuba soo laqbeeyey bukhaari laftigiisa inxasara kumay sugnayne laftiga sulaasigiisiina xasariya baaba kuba sugnayd oo waxay leeyihin xataa haddii la yidhaaho waa qasad la-aan waxan rasuulka ilaahi uma qastahayn ee kolley iyadoo cismadii ay jirtay waxaan markaa in aan dee toosnayn oon markaa ama bal matalan taas may dhacdeenoo ilaahay kumaba sameeyeen oo bal matalan markaa taas waxay kaba dhiganan laakiin bal xadiis baa jira kolley kolley tirmidiyana ay wariyeen nin jarhad la odhanayo saxaabi ahaana taas ahayd rasuulka ilaahayna arkay bowdadiisii oo muuqata markaasaa uu ku yidhi jarhadow qubda fakhidaka fa ina alfakhida cawratun jarhadow qari bowdadaada in bowdadu waa cawre eh xadiidku xadiidkan markaan eegno ama laftiga bukhaari haddaan eegnay in xasare xasaraba ay kuba sugnayd la derajo maaha waa ka darajo hooseeya laakiin tani waa waaqaco khaasa waa tan ay waqaacil axwaal kaba cabiraanoo ixtimaalaad kuba imanaya ay kaba mid tahay qasad la-aan waxan inay uba dhacday arrintiina dee markaasna ishiisa ay kuba dhacday oo ma ahayn wax dee istimraariyo taas oo kaleo erintii badnaydu faraskii eriyay ama wuxuu fuushanaa ayaa dee laydha ama dabayshay ay kaba qaadayba taasun baabay noqonaysaa ixtimaalkaasaa jira kole dii ixtimaal jiro arrinta kalena qaacido guud ba ay ahayd ama rasuulka ilaahay w dee amarkaa guud uu bixiyo weliba uu cibaarada la yimi dee cumuumka keenayso fakidku waa cawra fa ina alfakhida cawra tan baa la horraysiinaya waatay yidhaaheen oo bal markaan taas qolooyinkeen bukhaari baa raximah llahu tacaala xadiidka markuu dhigto kitaabu salaad waa xadiidkan aan hayno dee meelo dhowru ku dhigtay kitaabu salaad oo kale uu ku soo arooriyo ama qeyb kaba mida ayaa cawrada markuu ama salaada bilowgeedii baabay ahayd markaasaa muxuu yidhaahaa xadiiثu anasin asnadu wa xadiiثu jarhadin axwadu oo anas xadiiskiisa marka la eego isagaa isnaad ahaan ka kale ka xooga badan buu idhaha laakiin ixtiyaadkii muxuu ku sugan yahay xadiidkaa jarhad siduu keenayo xadiidkana isagu muu warin ee uu ishaarayaan xadiidka jarhad baa laakiin ixtiyaad badanoo ee kani ixtimaalaad baa ku imaankaa laakiin ixtimaalaadkaas kuma sugnoo bal kollay dee tay raajix yeelan markaa bowdadu inay cawro tahay weeye ee xadiidka laakiin halkan shuraaxdu way kaba hadlaan bal intaasi waa inta yaree bal qaybtan nooguma sugan qaala wuxuu yihi waa sabnahaa magaaladii baanu asiibnay canwatan xoog oo ujeeddadu dee quwaa lagu galay oo waa la dagaalamo maalmaa la dagaalamayo kolba xisni marka laga qabsaday bay ka kale isugu tegayeen oe ku dagaalamayeen ilaaba matalan markaa markii dambe laga qabsaday malaha in ugu dambeysay unbaaba ay dee faraa ka qaadeen inay dagaalkii joojiyeen wa asabnahaa canwatan wa jumica waxaa lasoo ururiyaa sabi dadkii lasoo qafaashay ee sabigii baa laysu keenay fa jaa-ahu rasuulka ilaahi waxa uu yimid dixyatu waa dixya bnu khaliifa ninkaa la odhanayay reerkan aada u quruxda badnaa bal jibriil uu kuma imanayay waxa weye suuradiisa awqaada qaarkood ajmalahum dixyatun iljamiilu jaa calaa suuratihi jibriil sida alfeediisoo kale bal matalan markaasi bal ninkaas kolleyba islaamkiisi waa horreeyey beder ma joogina laakiin ti ka dambaysamana waa jooga bal ninkaa dixya yimo faqaala wuxuu yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow acdinii isii jaariyatan jaariya iga sii min asabyi dadkan lasoo qafaashay jaariya iga sii faqaala wuxu uhi idhab tago fakhud jaariyatan ama tanfiil haba noqoto ama khumuskii ha kaba siiyo ee laakiin jaariye kaba qaado faakhada safiyata binta xuyay waxaa sabyigii kaba mid ahayd haween safiya bintu xuyayi uma almu'miniin dee intaan rasuulka ilaahay guursan bay ahayd kolley ninkeedna kinaana la odhanayo markaasaa la dilay iyadna aabaheedba waa xuyay ibnu akhdab waa ninkii markii horena reer bani nadir odaygooda ahaa iyo waxa weeyaan dee bal taasba ayuu ahaa oo de waana inoo soo socotaa isagana dee waqtigaa horteed baa la dilay ama dagaalkii khadaqa axzaab raggii soo abaabulay carabee soo kiciyey buu kaba mid ahaa dee reer bani qureydana waa ninkii ku xambaaray inay cahdigii buriyaan laakiin marka hore kula heshiiyey haddii arrintuba aysayn dee andoonina uga dhici weydo idinkan wax idinla qabaya markaasuu xisnigoodu laba galay reer bani qureydo dadkii markii dambe la dilay buu ahaa markii sacd bnu mucaad xukumka uu riday haddaba in iyadana qolooyinkii reer bani abilxuqeyq nin kaba mida kinaana ayaa qabay oo laba dilay oo iyaguna raggii madaxdii markaa meesha khaybarba ahaa fajaءa rajulu nin baa yimi ilى nabiy اlahi salى اllahu عalيه wasalam faqala wuxu uhi ya nabiy اllahi acdayta dixyata dixye waxaad siisay safiyata binta xuyayin safiya binta xuyayi sayida quraydata nadiir dee iyada gaar ahaanta muslima midkaa qaaday wilo tan buu qaatay markaa sidoo quraydo iyo nadiirba ninkii sayidkooda ahaa ujeeddadu horta waa nasri nubuwo haaruun nasrigiisibaa la ydhaa dee waana aabaheed sayida bani qurayda wanadiir gees kalena odageeduba waa raggii sayidkii khaybar marka la eego taasoo kale dee isaga miiso wax dadkii kale uu kaga dunaado ayaabay noqonaysaayo saxaabigani asxaabtii kale waxaanay la helin oonu kulaba sinaan markaasuu leeyahay adiga un mooyo cid kale taasi uma suubatee dee hatan saasaa dhacday maa tasluxu ilaa laka adiga un mooyo kuma suubanaysa marka la eega mansib ahaan iyo waa sharaftaa ay nasab ahaan iyo ku leedahay ama nasri nebi haba noqoto ama xaggan reerka dee sharaftii iyo martabadii ay ku lahayd iyo mansilada ay lahayd qaala wuxuuhi idcuuhu biha bal u yeedhay isagoo wada qaala fajaءa biha uu la yimi falama nadara ilayha nabiyu salى اllahu alيه wasalam qaala waa dee san arrinkani tilmaamay saxaabigani isagoo rasuulka ilaahay kuba soconaya a yihi khud jaariyata min asabi qaado jaariya sabyiga kaa mid ah oo hayraha kayrkeed bal waxyaalo kalena ugu ziyaadiyey qaala wuxuu yihi markaa anas waactaqaa rasuulka ilaahay baa iyadii xoreeyey addoon lagama dhigina uu xoreeyey markaasuu watazawajahaa cidqigeediina ama sadaaqeedu kaba dhigay sadaaqeedina cidqiu kaba dhigay waana guursaday faqaala lahu haabitun haabit baa wuxuu ku yihi ya abaa xamsata abaa xamsaw ma asdaqaha muxuu meherahad u siiyey rasuulkii ilaahay qaala wuxuuhi nafsaha nafteedii oo meherku siiyey nafteeday ahayd actaqaha watazawajaha cidqigeediibuu kaba dhigay xorayntan iyo dee abaalkaa weyna haddii kale ruux la addoonsaday ahaan laydbe ayuu sadaaqeedii kaba dhigayo markaasuu guursaday xataa idaa kaana biariiqi rasuulka ilaahay markii laga laabmay dhulkaas ee dariiqii uu kuba sugan yahay oo ujeeddadu madiine lagu soo noqday malaasada rawxa iyo ay kuba soo gaadheen amata ayay jahazathaa lahu ay u diyaarisay macnaa aslaxataha wahayi-ataa wey way u hagaajisay u diyaarisay low isaga umu sulayman oo iyadaa markii horena gacanta ku haysay oo ay la joogtay faahdathaa lahu min alleyl habeennima ay usoo hadiyeysay ujeeddadu way usoo hoysay dee u guursadeen rasuulka ilaahay way u diyaarisay oo dee sidaa haweene la hoynayo wixii dee ay u baahnayd bay u samaysay markaasay u hoysay faasbaxa nabiyu sala allahu calay wasalam caruusan rasuulka ilaahay baa wuxuu noqday waa berisay caruusan xaalu yahay isagoo aroos ah laftiga caruusna rag iyo dumarba waa ku dhacaayo haweenaydana caruus waa la odhan luqada carbeed ninkana caruus baa la odhanaya hadday ninka tahay marka caruus dee waxa weeyaan waxaa adigu lagu jamciyaa curus baa lagu jamciyaa dee haddii la takfiifiyana waa takfiifun iyada dumarka markay noqoto caruusun iyadoo mufradku yahay facuulkani laba waasf ka wada dhexeeye caraa-is baa lagu jamciyaa barhkood baa soo naqliya ninka in cariis la odhanaya laakiin waxay leeyihin luqada taasi asalkuma laha asalkuma laha haba soo naqliya barhkooda ama ha ishaareen sidoo aynu yidhaaheen ee laakiin waxa weeyaan caruus mudakarka yar ninka iyo naagtaba caruus waa la odhanayaa jamacoodna waa kala duwan yahay uun faqaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay dee waa waa berisay waa aroos buu noqday kollay waana taa aynu soo marray inuu ku yidhi cabdiraxmaan ibnu cawf awlim walow bishaatin faqaala wuxuu uhi man kaana cindahu shay-un waa ninkii isaga agtiisa ay wax ku sugan yihiin falyajib bihi oo wax cunta aya wuxuu ninkii hayaa bal ha keeno ha la yimaado qaala wuxuu yihi anas wabasada rasuulka ilaahay wuxuu kala bixiyey nidacan masaluu kala bixiyeyba niac ama nuuntoo la kasriye iyadoo la fadxiye iyo bal matalan kolley dhowr xarakay kuma baneeyaan ama dee nican iyo nadcan iyo nidacan iyo nadacan waa afar luqay kuma baneeyaan waa haragan idiinta ah weeyaan si masalayaashooda oo adigu waxa lasoo qaaday uun jildigaas la megdiyey ee masallihii oo kale ahaa ayaa lasoo qaaday dhulkaa loo yar qodaysta riwaayo inooguba dambaysa si waxaan khaasatan wixii saa'ira ee lagu shubaya aanay u dareerinay dee uu yar gudmo markii dhulkii loo yar qoday markaasaa deeto ay markaa maxaa dhacay qaala anas baa wuxuu ihi fajacala rajulu ninku wuxuu gudagalay ama dee waa nin dadkii kaba mid ah yajuu bilaqidi ninba wuxuu ayuu keenaya aqd waxaana ay fadhiisin jireen oo ay dee hab u fadhiisin jireen oo biyana ay kaba saari jireen oo markaa muddo dabadeedba loogu intifaaci jiray aqadkii wajacala rajulu ninku nina wuxuu gudagalay yaji-u inuu la yimaado bitamri timir wajacala rajulu yaji-u bisamni oo ujeedadu ninba wuxuu haya oo nin isagu timir keena iyo nin caanaha aqadka la odhanayay keena iyo nin isagu subag keenaba intan baa deeta halkii baana lagu wada shubay faxaasu waxay dee iyagii la yimaadeen sameeyeen isku dareen xaysan xays macnaa waxa weeyaan waxa isku orana waan usoo maraybe aqadka ama caanaha dee la fadhiisin jiray iyo timirta iyo subag oo laysku laaqay oo laysku daray taas bay xays odhan jireen waana cunto agtooda mufadal ku ahayd oo dee kolley waa timir iyo subag iyo bal maalan imanka caano la fadhiisiya ama garhoorhba ka soo qaadoo laysku daroo laysku futeeyey kolley dee waa kaa waa cunto mufadalay noqonaysaa bal kaas bay xays odhan jireen oo kolkolna ay samaysan jireen dee markastaba waxaa la islama heli jirinba oo bal maalan taas baa xays ay dhahaan timirta iyo sabtan baa xays la odhanay markaa faxaasoo xaysan waa khalad oo xaysan sida dee وإdا تkun krيhة dcاa لhا وإdا يxaaصل xayثu يdcى جuنdوب nin adigu reerkooda ka cabanaya ama wax ka tirsanayay oo arkaya dee inaan isaga ama aan wixii umutay aan la siin cid kale lagaba fadilo ayaa wuxuu sheegayay markaa dee dagaalo iyo dhibaata ay timaado waxa weeye agtoodii nin la jecel yahay ayuu noqon maanta aanay dhibaato iyo waxba jirinna isagu waa nin la fogeeyo markaasaa muxuu raaciyey faida takunu karihatun kolley dhowr bayd bay hayde udcaa laha maalinta ay shiddo adagi jirto reerka dagaal haysto waa la yeedhaa waidaa yuxaasul xaysu yudcaa jundubu maalinta laakiin xays la samaysanayo jundub baa loo yeedhaya waa ninkaa kalea loo yeedhayayo deetuu lahaa haddaba taasi la joogaa taa idi kula joogaa taasi way adag tahay oo kale waa afyaada hadeer qaymanin hore dee jaahiliyana wey marka waxaa layihi xaysku waa dee cunto mufadal u ahay fakaanat waliimata rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay weliimadiisii taasay hayd eeg neef adhiya lama qalin wax ka weynna lama qalin wixii laysu keenay bal cunto kaleoo la keliyeyna may jirin timirtii iyo aqadkiiyo subagaa layskuba daray xayska ayaa dadkii loogu yeedhay rasuulka ilaahay weliimadiisi taas baydo markaa waxaan leenahay weliimadii dee ruuxii karayey neef la qala waaba intii ugu yareed sa cibaarada xadiidkaan kaba qaadanayno haddii loo kordhiyo wixii aan isugu faan iyo taas aan ahayna dee waa caadiba haddii lagaba kordhiyo waayo ruuxii dee karayey way ruuxii aan karahayn wixii kolba suurtagala ayuu bal maalan laba imanayaayo waaba tan imanka tan baa weliimadii rasuulka ilaahay noqotay xadiid kolley waxyaalaha inooguma sugan lakiin riwaayad dambuu leeyahay oo barhkooda yar dheeriyiin oo cashirkan dambeeye ayay iyaguna riwaayaadkaasi inooguma sugayiin markaa bal imanka laqbadii waqtigiibaa gaadhay ayuumaan ku kaaftoomaynaa dhowrkan sanadkan yarna waan raacinaynaa waayo laftima dambeeyo lakiin xadiidku waa inoo soo noqon doonaa biidn illahi tacaala waxadathana aburabiic الzahraniyu qaala xadathana xamaadu yacni bna zaydi can haabitin wacabdilcaziiz bni suhaybin can anasin ujeedadu xamaad ibnu zayd baa haabit albunani iyo cabdilcaziiz buu xadiidka ka wada warinaya iyaguna anas waana xadiidkii maanka kaba soo baxnay xadaanaahu qutaybat bnu saciidin qaala xadaanaa xamaadu yacni bna zaydin can haabitin wa shucayb bni xabxaabin can anasin eeg un xadiid inooma soo socdo dee riwaayaadka dambe mooye halkan waa kan imakaan kaba soo baxnay riwaayaadkiisii iyo duruqdiisii qeyb kaba mida xamaad ibnu zaydna uu soo noqday mar labaad ee markii hore eeg haabit lbunani iyo cabdilcaziiz ibnu suhayb buu xadiidka ka wariyay oo anas ka wada wariyey dariiqa labaadna maxay tahay haabit waa halkii cabdilcaziiz baa la soconoo nin saddexaad baa soo dirayoo shucayb ibnu xabxaab la yidhahdo siqooyin isna hore usoo maray oo isaguna anas kaba warinaya waa saddex markaa وxadaثna qtaybة qal xadaثna abu cawaanata can qataadata wcabdilcaziiz imakana cabdilcaziiz qataada la socda haddaan kalmaka cusub tirino qataada isna kusoo biro asxaabtii iyo xertii anasa waa nin afraad can anasin وxadaثna mحamed ibn cubaydin اlqumariyu qaala xadaثna abu cawaanata can abi cثmaana can anasin abu cثmaan الnahdi waa nin mkhadram ahayo raggan ka wada weynba bal anas ibnu malik waxa weeyaan inuu ka weynaado mooye aan ka yarayn laakiin aan saxaabi ahayn oo dee mukhadram buu ahaa rasuulka ilaahay waqtigiisii nin jiroo room buu ahaa bal waxaa la arga waa islaamay zaka waa bixiyey laakiin lamuu kulmin markii dambena aad buu u cumriyo boqol buu aad u dhaafay horeynu usoo marro cabdiraxmaan ibnu malli baa la yidhaha ibnu malli mintiisa way kasriyaan fadxiyaan malli milli bal maalan cabdiraxmaan il abu cusmaan inahdi ayuu aad uguba shuuroobay marka isaguna waa anas buu xadiidka kaba waa nin shanaad markaas xadaanii زuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa mucaad bnu hishaamin qaala xadaanii abi aabihiina waa hishaam dasawaay can shucayb ibn اxabxaabi can anasin xadaanii mxamed ibn raaficin qaala xadaana yaxya bnu aadama wacumar bnu sacdi wa abu daawud alxafari ninkii saalixa ee iqada ee caabidkaa la odhanayay wacabdurazaaqi jamiican haddaba yaxya bnu aadam cumar ibnu sacad cabdurazaaq dhammaan yay ka wada wariyeen can sufyaan sufyaankuna waa sufyaan bn saciid thawri can yuunus bni cubaydin can shucayb bni alxabxaabi can anasin kulluhum haddaba dadkaas oo dhan kolley dadku imaka shucayb bnu alxabxaab halkan wuu inoogu soo noqnoqday waxaa kaloo iyadna abu cuثmaan الnahdi waa nin labaad ahaa waxa weya cabdاlcaزiiz ibnu sahayb iyo qataada iyo haabit inahoodaas weeye waa asxaabtii anas dhammaantood can inabiy waxa weeyaan dee ana can inabiyi sala allahu alay wasalam ujeedadu dee inay dhammaantood anas bay kaba warinayaane tantu u wadaa waxa weeyaan xadiidkii waa xadiid mawsuula rasuulkii ilaahayna gaadhsiisan saasay ku wada wariyeen oo maxay ah annahu actaqa safiyata rasuulka ilaahay inuu xoreeye safiya wajacala cidqaha sadaaqaha inuu kaba dhigayna uu xoreeyey xorayntaa uu xoreeyey ayuu meherkeedii ka dhigo meher kaluu siiyey may jirin laakiin dee xorayntan baa wax kastaba kaba weyne xorayntii uu xoreeyey ayaa sadaaqeedii lagaba dhigay bal markaa suuradan oo kale meher miyuu sadaaq noqon karaa mise ma noqon karo taas casharka dambaan markaa ku yar eegi doonaa khilaafka culimadee jira dee xadiidka waa kaasoo waa noqonayaaba inoogu sugan wa fii xadiidi mucaadin can abiihi tazawaja safiyata ayuu rasuulka ilaahay guursaday wa asdaqahaa wuxuu meher u siiyey cidqaa xorayntaa uu xoreeyey ayuu meherkeedii kaba dhigay wallah subxana wa tacala